Hay ma qabanaya insan.
والله تصدق Ya?
hortaan jaranjaro bay yeelatay
markaad diyaartihiin ii sheeg go ahead go ahead يا رنا maxaa farax ku haysta adin niyo dadkan adaa ugu horreeyey dadkan adaa ugu horreeyey faraxo انا على الجزيره وكشكايه هذا حسيت طعام أكله
دبال دبالة دبال دبالة واي نروي ذا الانتباه انا قاعد
hadda xanaaqabeyn dhirta madaxa warbaahinta uu kaga gudaf aniga waa
مبلغ ما انا معاه hay farxo maxaan u haystaa go ahead
Een, bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jecelahay marka hore inaan u mahad celiyo laamaha warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa qaranka ee har iyo habeen u taagan sidii ay u ilaalin lahaayeen gobonnimada dhulka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaana looga xorayn lahaa cadowga gudaha iyo dibadda waxaan jecelahay saakay inaan hadalkayga ku bilaabo hordhac dhinaca taariikhda ah waxaanan ku bilaabayaa hadalkayga iloobi mayso taariikhda ciddii u soo halgantay dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ummadina ma hiigsato hillinka horumarka nolosha haddii aanay hor socon horseed hagar la'aan uga adeega ummad kasta waxay leedahay taariikh taxan iyo waayo u saanyan oo sumad gaara u leh galladuna sooma hoorto guusha guushana iskama timaado halgan la'aan ummad kasta waxay leedahay taariikh u gaara oo lagu xusuusto halgamad- halgamadii iyo marxaladihii ay u soo martay dhismaha nolosheeda iyo jiritaanka qarannimadeeda waxaana taariikhdaas horseeda oo dhaliya geesiyaal ay hogaaminayaan ama ka soo dhex baxa bulshada haddaba dowladda federaalk ee soomaaliya ee ee ay hogaaminayaan madaxda qaranka waxay wadaan sidii ay shacbiga soomaaliyeed u heli lahaayeen daryeel iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aragtida siyaasadeed islamarkaana looga tirtiri lahaa hannaanka ragaadiyey dowladnimada soomaaliya soomaalidu waxay soo martay halgan aan kala go' lahayn oo looga soo horjeeday gudnimada iyo dhagaraha cadowga gudaha iyo dibadda soomaalidu waa ummad aan u nuglayn addoonsiga iyo isticmaarka kana baqin xanuunka ay geeridu leedahay marka ay difaacayaan heybadda gobonnimada dhulka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo ciidamada gurmadka ugu yimid dadaalka isbiirsaday oo ay ka wadaan sidii ay dalka uga xorayn lahaayeen kooxaha ama burcadda duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dalkeenna soomaaliya ciidamada qalabka sida ee u dhaartay difaaca dalka ilaalinta gobonnimada iyo danaha dalka dadka soomaaliyeed kama dahsoona khataraha ay maleegayaan dhagarqabayaasha fuliya weerarada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalooyinka muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxay shacbiga soomaaliyeed u xaqiijinayaan inay soo dhowaadeen maalmihii laga guulaysan lahaa maleeshiyada al-shabaab islamarkaana uu wakhtigoodu dhammaaday waxaan leenahay maleeshiyada al-shabaab ma jirto adduun iyo aakhiro waxaad ku gaarge- waxaad ku gaaraysaan halkaasaan ku celiyo waxaan leenahay maleeshiyada al-shabaab ma jirto adduun iyo aakhiro waxaad ku gaaraysaan qowrgooyada iyo gowraca aad ku haysaan shacbiga soomaaliyeed tan iyo intii aad dullaanka ku soo qaadeen dalka dad- dalka iyo dadka soomaaliyeed ma jiraan wax guul ah oo lagu faani karo oo aad gaarsiiseen ummadda soomaaliyeed muddadii aad dagaalka iyo qalalaasaha ka wadeen dalkeenna marka laga reebo burbur iyo in aad dalka ugu yeertaan dembiilayaal iyo dhagarqabayaal ka cararaya cadaaladda dalalkii ay ka soo baxsadeen ama ka yimaadeen waxaad ogaataan inay jiraan dad soomaaliyeed oo weli damiirkoodu nool yahay una taagan dariiqyada magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya duurkana ugu jira sidii ay dalka uga xorayn lahaayeen burcadda duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya askari kasta oo naftiisa ku waaya halganka gobonnimo doonka ee dalka looga xoraynayo burcadda iyo qowlaysatada xalaalaysatay dhiigga shacbiga soomaaliyeed iyo muwaadin kasta oo ku dhinta weerarada iyo dilalka qorshaysan waxay baal waxay baalka taariikhda socotada ah ee soomaaliya kaga qormi doonaan baal dahab ah dadka soomaaliyeedna ma iloobi doonaan inta dadka soomaaliyeed ay jiraan waxaan laamaha warbaahinta u xaqiijinaynaa koox yari kama guulaysan doonto dhowr iyo tobanka milyan ee dadka soomaaliyeed waxaanan mar kale ku celinaynaa inay weligood jirayaan dalka dadka calanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maalmuhu waa dhow yihiin mana dheera muddada dowladda federaalka ee soomaaliya ay hayso mas-uuliyadda qaran wakhtigii aan shacbiga soomaaliyeed u horseedi lahayn gobonnimo taama annaga oo kaashanayna awoodda ilaahay iyo tan shacbiga soomaaliyeed waxaan idin xusuusinaynaa in guusha aan maanta haysanna ay iilka ama godka ugu jiraan geesiyaal soomaaliyeed waxaan idiin xaqiijinaynaa in dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku dadaalayso difaaca sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed qiimo kasta ha ugu kacdee dhinaca kale xaaladda ka jirta dalkeenna iyo dagaalada soo noqnoqday kooxna guul uma horseedi doonaan haddii kooxaha hubka u qaatay burburinta qarannimada iyo kuwa ay madax martay qabyaaladda siyaasadeed ee magaalooyinka ka dhalata ee shacbiga ku marin habaabinaya in lagu soo duulay warbaahinta waxay ka warqabaan in dastuurka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya qodobkiisa saddexaad firqadiisa koowaad labaad saddexaad in ay qeexayaan kow in diinta islaamku ay tahay diinta dowladda labo in diinta islaamka diin aan ahayn aan lagu baahin karin dhulka jamhuuriyadda soomaaliya saddex in shareecada islaamku ay tahay sharciga ugu sarreeya ee dalka lagu dhaqayo islamarkaana aan la soo saari karin qodob aan waafaqsanayn shareecada islaamka iyo maqaasideeda aniga qof ahaan ma garanayo meel ay diinta islaamka kaga qoran tahay dilka ruux bini aadam ah waa tii alla subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu noogu sheegay ee uu ku yidhi qofkii qof dilaa waxay la mid tahay isaga oo dilay fakaannamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican shaki kuma jiro qowlaysatada xalaalaysatay dhiigga shacbiga soomaaliyeed in ay naga been badan yihiin laakiin aan ka diin iyo qur-aan badan nahay shacbiga soomaaliyeed waa dad islaam ah boqolkiiba boqol alla subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa noogu sheegay suurati albaqra aayadda koob iyo tobnaad waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi larli qaaluu inamaa naxnu muslixuun laakiin ilaahay ilaa aakhir ilaaya wuxuu ku leeyahay alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun marka aan nidhaahno ha fasahaadinina arlada waxay leeyihiin annagaaba ah kuwii wanaajinaya waxaad la socotaan in ruux ilaahay ma dhihin dilka qof islaamhi inuu bannaan yahay alla waa ogtihiin in uu ku leeyahay lama dili karo ruux islaam ah ruux lama dili karo allatii xarama allaahu ilaa bilxaq qofka qofkaqof marka uu qof dilo ayaa la dili karaa ee lama dili karo xaqdarro laguma dili karo su-aashu waxay tahay ma iloobeen burcadan xalaalaysatay daadinta dhiigga shacbiga soomaaliyeed in alla subxaana wa tacaala uu carooday nabigeennii maxamed aan nabadgelye in axdriyeys korkiisa ha ahaatee markii uu adeerkiis ka dalbaday oo uu ku yidhi laa ilaaha ila allaahu dhaha dhihin muxamadun rasuulullaah in ilaahay uu u soo dejiyey aayaddii ahayd innaka laa tahdii man axbabtu walaakin allaha yahdii man yashaa adigu dadka ma hanuunin kartid maxamadow ilaahay ayaa dadka hanuuniye marna shacbiga soomaaliyeed ma isweydiiyeen kooxaha xalaalaystay dhiiggooda inay marmarsiiyo ka dhiganayaan ama marmarsiyo aysan u noqon karin aayadda ay dadka u meerinayaan ee ay ku leeyihiin waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum addaalimuun fa ulaa'ika hum alkaafiruun fa ulaa'ika hum alfaasiquun ma ii sheegi kartaan meel ilaahay uu ku tilmaamayo in la dilo ama la gooyo ruux aadana ah naftiisa waxaan rajaynayaa in shacbiga soomaaliyeed ay ka soo gudbeen maalmihii lagu beerlaxawsan jiray dagaallada iyo colaadaha sokeeye looguna been sheegi jiray magaca diimeed iyo in dowladda federaalka soomaaliya ay diidan tahay ku dhaqanka shareecada islaamka ka sokow dagaallada soo noqnoqday ee ka dhaca gobollada qaarkood shacbiga soomaaliyeed ma dareemi waayeen haddii ay runtood tahay maleeshiyada al-shabaab inay u adeegayaan diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka oo ah qodob dastuuri ah sidii aan horey idinkugu sheegay in dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu uu qorayo qodobadii aan aqrinayay waxyaabaha ama sababta ay wejiyada u qarsanayaan in ay tahay inay og yihiin godobta ay ka gelayaan shacbiga soomaaliyeed maanta waxaan hortaagnahay laamaha warbaahinta dalka een waa u mahad celinayaa mar kale warbaahinta wejiyadiinna ma qarsataan kuweenna nama qarsana haddii ay ilaahay u adeegayaan maxay wejiyada u qarsanayaan waxay og yihiin godobta ay shacbiga ka gelayaan waxaan idiin xaqiijinaynaa in guud ahaan shacbiga soomaaliyeed in dowladda federaalk soomaaliya aysan ka daalin kana daali doonin muddada ay xilka hayso inay ugu baaq- ugu baaqdo kooxaha iyo burcadda qalalaasaha ka wadda inay hubka dhigaan islamarkaana joojiyaan dagaalada iyo cola- colaadaha ay ka wadaan geyga soomaaliya waxaan leenahay kooxaha shidada ka hurinaya dalkeenna soomaaliya haddii ay tabasha jirto waxay dowladdu diyaar u tahay inay la hadasho cid kasta oo wax tirsanaysa waxay soo dhowaynaysaa cid kasta oo garata in aysan wax guul ah ku gaari doonin daadinta dhiigga shacbiga soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya waxay cambaaraynaysaa falalkii arxandarrada ahaa iyo qoor- iyo qoorgooyada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab kula kaceen dad rayid ah oon waxba galabsan ee ka dhacay deegaanada ay weli ku dhuma- ku- ku- deegaanada ay weli ku dhumaalaysanayaan sidoo kale waxay dowladda cambaaraynaysaa boobka ay ku sheegaan sakawaadka ee ay ka- ay- oo ay ku boobayaan hantidooda arrintaas oo ah mid aan sii socon doonin dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya waxay tacsi u diraysaa qoysaskii eheladii iyo qaraabadii dadkii ay dhowaan ku xasuuqeen maleeshiyada al-shabaab deegaanada ay weli ku dhumaalaysanayaan ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya shacbiga soomaaliyeed ma iloobin mana iloobi doonaan weerarkii afar iyo tobankii bishii oktoobar sanadkii lasoo dhaafay ee bahalnimada iyo fullinimada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab ku xasuuqeen boqolaal dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo isugu jiray qaybaha bulshada soomaaliyeed oo ka kooban waayeel haween dhallinyaro carruur arday aqoon-yahano ganacsato iyo qaar kale oo nolosha cidhiiri ku tahay dowladdu waxay waddaa qorshe ay cadaaladda ku horkeenayso dhagarqabayaashii mas-uulka ka ahaa weerarkaas xanuunka reebay shak kuma jiro in ruux kasta oo nool uu dhimanayo mar haddii allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi nabigeenni maxamed ahaa maxamedow innaka mayitu wa innahu mayituun ruux kasta oo naga mid ah waa dhadhaminayaa geerida waxaan shacbiga soomaaliyeed ka codsanaynaa inay dhintaan iyagoo u halgamaya sidii dadkoodu ay u heli lahaayeen nolol ka dooroon tan maanta aan haysanno geeridu ma aha mid laga baaqsanayo shacbiga soomaaliyeed ha u di- ha u diyaargaroobeen inay u dhintaan difaaca diinta dalka iyo danta sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed si berrito ubadkeennu ay u helaan nolol aayatiin leh oo ka doroon tan aan maanta haysanno waxaan baaq dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ugu baaqaysaa kooxaha wada in ay abuuraan xasilooni darro qalqal siyaasadeed iyo maleeshiyada dagaalka kula jirta dowladnimada soomaaliya in ay haystaan fursad ay uga faa'iidaystaan baaqyada ay so- baaqyadii ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ee ku saabsanaa inay cabki ku fidinayso cid kasta oo doonaysa in dalkeenna uu ka hana qaado hannaan dowladnimo oo guul iyo baraare u horseedi kara shacbiga soomaaliyeed ugu dambayntii dowladda federaalka soomaaliya waxay baaq nabadeed u diraysaa walaalaha culloobay ee ay birirtu ku dhex marayso ama ku dhex martay deegaano ka tirsan gobollada sool iyo koonfur galbeed ee soomaaliya een, waxayna ilaahay uga baryaysaa dadkii ku geeriyooday inuu qoysaskooda ka siiyo samar iyo iimaan intii ku dhaawa- ku dhaawacantayna uu ka bogsiiyo nabarradii soo gaaray la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha ahna afhayeenka wasaaradda amniga cabdilcasiis cali ibraahim cabdilcasiis xildhibaan wixii su'aalo ah waa i weydiin kartaa
in baaq loo diray cawkii kooxa siyaasadeed iyo dad soo jeeda dowladda kuwaas ay u jiraan
Een, laamaha warbaahintu waxay qayb ka yihiin waa adeegayaasha shacbiga soomaaliyeed cidna kama qarsoona inay jiraan muwaadiniin u dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya kuwaas oo leh dano gaar ah ama u arka inay ka maqan yihiin dowladnimada soomaaliya ma jirto cid ka sarraysa sharciga xil iyo mas-uuliyad ama darajo kasta uu ka hayo nidaam ka jira ama ha ahaada ruux rayid ah si loo sugo hannaanka garsoor iyo cadaaladeed ee ka jira soomaaliya waxaa laamaha warbaahinta intooda badan laga maqlaa inay soo gudbiyaan iyaga oo xiganaya warbaahinta ay leeyihiin maleeshiyada al-shabaab dad la dilay ama lagu xasuuqay howlgallo dowladdu ay ka fulisay deegaanno ka tirsan soomaaliya wararkaas oo intooda badan ay yihiin kuwa been abuur ah marka cid kasta oo xadgudub u geysanaysa waxna yeelaysa qarannimada jamhuuriyadda soomaaliya waajibka saaran dowladdu waxay tahay inay la xisaabtanto ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu warbaahinta horey uga sheegay in uu dowladdiisu ay diyaar u tahay isla xisaabtan dhab ah shacbiguna inay xaq u leeyihiin inay dowladda la xisaabtamaan dowladduna ay xaq u leedahay inay la xisaabtanto shacbiga la xisaabtanto
waxaan baahaynay dad shacab ah oo cabanaya oo ka cabanaya rag kula bisan dareyska oo dhac ugu geysanaya wixii ka dambeeyay jidkan wadnaha ilaa soddonka maxaa dadkaasi u leedihiin maadaama amniga adinka gacantaan ku haysaan dhibaatana loo geysanayo oo weliba dareyskiina lagu dhibaataynayo
si loo xaqiijiyo xasiloonnida guud ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waxaad la socotaan wasaaradda amniga gudaha inay ka shaqaynayaan har iyo habeen marka lagu daro taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee aan xaruntooda maanta ku sugannahay si loo xaqiijiyo nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed waa u tacsiyadaynaynaa haddii ay jiraan cabasho sida aad sheegtay dad soomaaliyeed oo waxyeello ay u geysteen dad ku labisan darayska ciidamada annagu nama soo gaarin laakiin maadaama maanta waxaan la hadlaynaa ay tahay warbaahinta waxaan idinka ballan qaadaynaa cid kasta oo ku xadgudubta ama dhibaato u geysata muwaadin soomaaliyeed in cadaaladda la horkeeni doono
waxaa sheegtay in amniga magaalada muqdisho uu nabad yahay mararka qaarna waxaa ka dhaco falalka wadamaanaya amniga ay u dambeysay dil qarax gaarigiisa lagu xiray guddoomiye ka tirsan maamulka degmada hiwaayo habeen kasta howlgalle ay ciidamadu sameeyaan dad baa lasoo xiraa howlgalladaas xaggey marayaan maxaas ka soo naasacdaan midda labaad waddada marka almukarama waa waddada ugu muhiimsan ee muqdisho marka la joogo waxaa ku daadaysan ciidamo dhabcad ah oo gaadiidka in waddada la dhigto diiday haddana mararka qaar waxay xadgudub ku sameeyaan dadka gaadiidka wata iyo dadka kale ee hareeraha wadooyinka maraya wasaarad ahaan arrintaas ay ka warhaysaan mase
radio mustaqbal waa mahadsantihiin dhacdadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu weeraray guddoomiye waaxeed ka tirsan guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada hurwaa ma ahayn gaariga uu ku socday wuxuu ahaa gaarigiisii annagu waa sheegnay waxaan ka codsanaynaa shacbiga inay la shaqeeyaan ciidamada si loo sugo ammaankooda loo sugo haddii dembiilayaasha waxay ka soo kacaan guryo ku yaalla magaalada muqdisho weerarada iyo qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhac magaalada muqdisho waxaa laga soo abaabulaa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho lama waayin samhow somewhere qof soomaali ah oo wax ka ogaan kara arrintaas waxaan shacbiga soomaaliyeed ka codsanaynaa inay laamaha amniga la soo xiriiraan taliska ciidanka booliiska la soo xiriiraan cid kasta oo qayb ka noqota halganka loogu jiro dowladnimada soomaaliya waxaan u ballan qaadaynaa inay abaalgud ku heli doonaan shaqada ay u qabteen ummadooda iyo dalkooda dhinaca kale waa run in aan kordhinnay jegboyntiyadii wadooyinka magaalada muqdisho ku yaala sida wadada aad tilmaamtay ee marka almukarama sac meesha waa maraa ciidamadu waxay jidka u dhex taagan yihiin qoraxda aad aragtay ay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan amniga muwaadiniinta kale ee soomaaliya marka xadgudub ma aha ruuxa la weydiiyo in baabuurkiisa uu maro dariiqii loogu talagalay ee sharciga ka booda ee jid kala mara yacni ciidamadu inay la xisaabtamaan ama joojiyaan ama qabtaan waa jirtaa muxuu ahaa dad sidaas u dhaqma oo badan oo aan aragnay haddana waxaa laga maarmaan ah in loo hoggaansamo sharciga si loo ilaaliyo ama dib u- ay ugu soo noqoto maxay ahayd sharciga iyo kala dambeynta ciidamada ka hadlayno waa ciidamada dharka caafi oo dadka gacan ka hayna inay waqtigooda kula sacdo annagu markhaatiye uma hayno een, arrintaas iyada ah laakiin haddii ay jirto waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan ka amni ahaan inaan arrintaas iyada ah wax ka qabanayno أحيانا ويدرس التيفي warqadahan badan ee noocaas waxaa kaga sheekaysay taariikho iyo dhacdooyin dhacay intaanu warbaahinna muhiimadaas ugu jirta maxay ahayd ujeeddada ugu weyn ee aan laamaha warbaahinta ugu yeerno waxay ahayd inaan la socodsiinno halganka aan ugu jirno dib u soo celinta hanaankii dowladnimo ee soomaaliya waxaad ogtihiin in taariikhda dadka soomaaliyeed muddo waxaan maraynaa toddobiyo labaatan sannadood shidada weli soomaaliya ka soconaysa ma aha mid dhammaatay laakiin maalin beheer ayaa la soo maraayay ujeeddadeennu waxay tahay in laamaha warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa qaranka shacbiga soomaaliyeed ay fursad u helaan ama aanu ugala socodsiinno howlaha aan- aan u hayno shacbiga soomaaliyeed waxweeyana waa aadkii runtii waxaa sheegtay waxyaabo badan oo hore u soo dhacay haddana warbaahinta ayaa soo yeertay marka laga tago waxyaabihii hore u dhacay wax cusub oo aan la wadaagay sii jira
waxaan rabaa inaan eh, waa mahadsan tahay r t n waxaa jira howlgallo isbiirsaday oo ay wadaan een, ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo aad garanaysaan magacyadooda iyo ciidamada gurmadka ugu yimid soomaaliya weeraro dhinaca cirka ah iyo dhulka ah oo lagu hayo kooxaha mal- iyo maleeshiyada al-shabaab Ee, waxaadna ogtihiin in qaraxyo fara badan oo ku soo socday magaalada muqdisho iyo gobollo ka tirsan soomaaliya looga hortegay inta aysan soo gaarin magaalada muqdisho annaga oo gacan ka helayna een, isbahaysiga iyo ciidamada gurmadka ugu yimid soomaaliya Ay.
Ah, sidaas.